asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dadkana dhegeysanaiyo kusoo dhawaada warka subaxa idaacadda kismaayo codka jubbaland qodobada warka subax kuwooda ugu waaweyn oo halkan idinkula wadaagi doonana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo dagaal goordhow kula wareegay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa maraykanka oo war ka soo saaray shirkii ka dhacay magaalada muqdisho iyo go-aano culus oo uu maraykanka oo ku wajahan soomaaliya uu soo saaray wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda soomaaliya oo la kulantay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka finland ballanqaad culus oo soomaaliya xilligan markaasi loo sameeyey iyo wax ka qabashada arrimaha isbeddelka cimilada oo ay finland markaasi wax weyn ka qaban doonto wararkii ugu dambeeyay kulamada xoogan ee ay yeesheen ayaynu idinkula wadaagi doonaa akhbaaraadka dibadda kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah erdogan oo war culus markaa ka soo saaray sweden in ay markaa ku biiri karto neto iyo go-aan markaasi si weyn uga caraysiiyey oo dowladda sweden ay ku dhaqaaqday
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
mar kale ismaqal wanaagsan dadkana dhegaysanayo waa khamiis taarikhduna waxa ay ku beegan tahay labada february bisha labaad sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka subax ugu waaweynaa haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhegaysiga qodobadii aada maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan warar dheeraadaha ayaa kasoo baxaya dagaal xoogan oo ilaa iyo tan iyo shalay ah ka socda deegaanka beerxaano oo dhaca koonfurta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kuna dhex maray ciidamada dib u xoreynta deegaanka oo garabsanaya kuwa dowladda soomaaliya dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidanka dowladda iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ay weerar ku qaadeen goob ay kooxaha argagixisada al-shabaab isku urursanayeen waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in kooxda argagixisada al-shabaab weerarka ay qorsheynayeen balse ay ka hortageen warar kale oo aynu helayno ayaa sheegaya inta uu socday dagaalka ciidanka oo markaa gurmad uu hogaaminaya taliya xasan guuleed oo ka mid ah saraakiisha guutada shanaad qaybta toddoba iyo labaatanaad aadna ayna markaasi wehliyaan ciidanka gorgor ay gaareen goobta uu dagaalka ka dhacay saraakiisha ciidamada dowladda ayaa warbaahinta qaybaheeda kala duwan waxa ay u sheegeen in khasaaro xoogan ay kooxda argagixisada al-shabaab dagaalka ay khasaaro kala duwan ay ku gaarsiiyeen deegaankan ayaa markaasi waxaa la yidhaahdaa deegaanada kale ee ay la wareegeen ciidamada sida beerxaano tarshante dhoqor iyo kuwo kale oo dhammaantoodba dhaca koonfurta magaalada beledweyne kuna teedsan dhinaca webiga shabeelle wararkii ugu dambeeya ee asaaka aynu ka helino deegaanadaasi ayaa sheegaya in markaasi hadda ay tahay xaaladu mid degan islamarkaana ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka howlgallo kala duwan ay ka wadaan aagga nawaaxiga deegaanada ay la wareegeen saraakiisha ayaa sidoo kale waxa ay markaasi xaqiijiyeen in haddii aysan weerarkan qaadi lahayn kooxaha argagixisada al-shabaab ay u fududaan lahayd in ay weeraro ka geystaan dhinaca magaalada beledweyne balse waxa uu sheegay iyaga oo kaashanaya dadka shacabka ahi in ay ka war heleen qorshaha kooxaha argagixisada al-shabaab sidaasina lagu fashiliyey qorshahoodii guud sida uu mar kale xaqiijiyey sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ee markaa deegaankaasi goordhow la wareegay oo isagu warbaahinta la hadlay markana waxaynu eegaynaa dowladda maraykanka ayaa taageero xoogan waxa ay u muujisay shirkii ay magaalada muqdisho shalay ku yeesheen hogaamiyaasha soomaalida iyo dalalka ciidamada ku taageeray howlgalka admis qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa lagu bogaadiyey midnimada ay hogaamiyaasha ay ku wajahayaan dagaalka argagixisada iyo amniga geeska africa safiirka maraykanka u jooga soomaaliya ambasador larry andre ayaa dhankiisa waxa uu markaasi sheegay in dowladda maraykanka ay taageeri doonto go-aan walba oo markaasi lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada al-shabaab ayuu yidhi sidoo kale waxa uu markaasi xaqiijiyey in dowladda maraykanka ay ka go-an tahay sii wadidda duqeymaha iyo weliba goobaha ay beegsanayso ay ku sugan yihiin kooxaha argagixisada al-shabaab maraykanka ayaa sidoo kale waxa uu markaasi bogaadiyey isku xirnaanta dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada dalka taas oo uu sheegay in markaa ay soo gabagabayn waa in ay soo gabagabayn karto kooxaha argagixisada al-shabaab oo waqtiyadii kala duwanaa ee ay markaasi caqabada weyn ay ku ahaayeen dalka iyo weliba dadka dhinaca kale waxa uu markaasi yidhi waa in mar walba kulamadan ay noqdaan kuwa markaasi sanadla ah lix biloodla ah saddex biloodla ah hadba sida ay madaxdu markaasi u aqica jira ay xilligan ula jaanqaadi karaan isaga oo bogaadiyey in kulamada noocan oo kale ahi in ay bataan markana waxaynu eegaynaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk ee soomaaliya marwo khadiijo maxamed al maqsuumi oo safar shaqo ku joogta dalka finland ayaa la kulantay wasiirka arrimaha dibadda ee finland mudane beka hafesto waxa ayna markaa labada dhinac ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iskaashiga laga sameeyo isbeddelka cimilada taageerada finland ee dadaalka soo kabashada dalkeenna waxaa sidoo kale wasiirka ay finland ku ammaantay kaalinta xilligan ay markaa uga qayb qaadanayso arrimaha ee ku saabsan sidii dhinaca isbeddelka cimilada dowladda finland ay usii xoojin lahayd waxaana dowladda finland dhankeedu ay ballan qaaday in ay sii laba jibaari doonto taageerada xooggan ee ku wajahan dhinaca soomaaliya iyo wax ka qabashada arrimaha isbeddelka cimilada taas oo ay sheegtay in dadyowga kala duwan ee soomaaliyeed saameyn togan iyo tobanba ay ku yeeshaan halkaad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda kismaayo codka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland gorow akhbaaraadka dibadda ayaa inoo soo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha ee warka subax iyo khasaalaha inoo soo koobo
السند عبد المجيد subax wanaagsan dhegeystayaal saaxib yaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax waxaan kusoo qaadanaa kulamadii xalay liig kaabka la ciyaaray oo ay ciyaareen united iyo weliba kooxda nathan forest laba gool iyo eber kooxda united ayaa ku adkaatay sidoo kale barcelona iyo valencia ayaa sarkay laba gool iyo gool waxaa ku adkaatay kooxda barcelona lindoweski iyo weliba rubina ayaa shabaqa soo taabtay misi isna xalay kulankiisii way adkaadeen saddex gool iyo gool ayay ku garaaceen kooxda ay wada ciyaarayeen misi shabaqa ayuu soo taabtay embeba dhaawac ayaa looga sarayay sergi ramos kulamo ayaa la ciyaaraya caawa spain laliga spain real madrid iyo weliba valencia ayaa wada ciyaari doonaa siriga talyaaniga juventus iyo weliba lasi ayaa kulmi doona kulamadaas ayaa la ciyaaraya xubintii ciyaaraha warka subaxna saaxiib yarsaakay oo eegayntaan dibid kugu celiya qaa warkii naga hore iyo weliba fantastic
khazaala aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inoo soo koobaya xubinta cayaaraha ee warka subax markana waxaynu eegaynaa faahfaahinta qodobka dibadda madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib erdogan ayaa arbacadii sheegay in turkiga aanu ogolaan doonin in sweden ay ku biirto gaashaanbuurta neto ilaa iyo inta dalkooda uu ogol yahay in ay markaasi dhacaan mudaharaado lagu xakamaynayo kitaabka barakaysan ee qur-aanka kariimka ahi dalka turkiga ayaa in muddo ah markaa hortaagnaa in dalalka sweden finland ay markaa ku biiraan isbahaysiga militariga ee dalalka reer galbeedka kadib markii turkiga uu si weyn uga cadhoodhay banaanbaxyo dhowr ah oo lagu qabtay stockholm kuwaas oo kitaabka qur-aanka lagu gubay afaafka hore ee safaaradda turkiga ay ku leedahay sweden islamarkaana la daldalay sawirka erdogan iyo weliba in dalka sweden inuu martigelinayo xubno mucaarad ku ah turkiga kuwaas oo uu turkiga ku daray liiska argagixisada haatan waxaa dib loo dhigay shir muhiima oo ka dhici lahaa brasles kaas oo lagaga hadli lahaa xubinnimada labadan dal maadaama turkiga uu si cada u sheegay in aanu markaasi codaynayn in sweden ay ku biirto gaashaanbuurta neto sweden waxaan markaasi leenahay ha isku mashquulin in aad hesho ogolaanshahayga inta aad markaasi ogolaataan in kitaabka qur-aanka kariimka lagu gubo laguna jeexjeexo xilli ay markaa laamaha ammaankuna ay markaa la qabaan falkaasi naga heli maysaan in ahaa u codeyno inaad ku biirtaan neto ayuu yidhi erdogan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sweden ayaa iska fogeeya mudaharaadyada iyaga oo markaasi oo xidhiidhka ka dhexaysiiya mudaharaadyada dhacay ilaa ilaalinta xorriyadda hadalka tallaadadii ra-iisul wasaaraha sweden ayaa dhaleeceeyay kooxaha soo abaabulay banaanbaxyada warkii subax oo aad kala socoteen idaacadda kismaayo codka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland subaxnimadan waa naga intaa khiyaaray tan iyo kulan dambe nabadgelyo